بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيسر مكتبة الدعوة السلفية في نيروبي أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح أصول السنة للإمام الحميد رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن علي فرائض حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay noogu dambeeyey qowlka mualifku uli raximah اllah ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا تكفير بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريضه فيه عامدا عن وقته مالك رحمه الله waxa uu yihi wanaquulu waxaynu odhanaynaa oo ictiqaadsannahay ama saba rumaysannahay sidii ilaahayba uu yihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa baan odhanayna ilaahay carshigiisa ayuu ka sarreeyey waxaynu sheegnay xalay ahlu sunnati waljamaaca in ay qabaan in ilaahay jala wacalaa khalqigiisa uu maaragtay uu ka sarreeyo carshigiisa oo toddobada samo ka sarreeyana uu ka sarreeyo ilaahay jala wacalaa waxaynu sheegnay adilo fara badan oo qur-aan leh oo sunno leh oo aqwaal saxaabo leh oo kusoo oo aqwaal ahlulcilmi leh oo kusoo aroortay arrintaas waxaynu sheegnay in ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa iyo quruntii wanaagsanayd waddadoodii martay iyo culimadii sunnadu inay ictiqaadsan yihiin ilaahay daatadiisa inuu khalqigiisa uga sarreeyo sidaan sidaana ku ijmaacsan yihiin oo aanay isku khilaafsanayn waxaanaynu sheegnay sida adilada qur-aanku ama aynu tilmaamaynaaba sida adilada qur-aanka iyo sunnada ay isugu waafaqday iyo ijmaacii culimmadu sida ay masalada isugu waafaqeen ayaa fitrada iyo qofka bini aadamka fitradiisa saliimka ah ee ilaahay ku abuurayna ay ku tusinaysa oo fidrada saliimka ahi waxay sheegaysaa inuu ilaahay naga sarreeyo taana waxaa u daliila dee marka qofka wax ku yimaadaan ama saba dhibi la kulanto ama masiiba ku habsato dee ilaahay buu u qayshadaa samada ayuu eegaa yaa waxa weeyaan samada ayuu gacmo u taagaa taasi waxay ku tusinaysaa fidrada saliimka ahi iyo inay tahay inay waafaqsantay sharciga waana siday culimadu u sheegeen waxaa ku tusinaysa inay fidradu taa waafaqsan tahay inan yaroo addoona oo aan cilmi baranin majaalis cilmi imanin oo waxa weeyaan ari raacaysay ama shaqaalo u ahayd cid yaa saxaabi saxaabada rasuulka ka mid a rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyey xaggu ilaahay naga xigaa fitradeedi bay ku jawaabto cadrisamadu naga xiga marka haddaad weydiiso carruurta yar mutamayisiinta ah yacni ilmo tamayuska xaalatu tamayus gaadhay yaa ku abuuray ilaahay buu qoray ilaahay xagguu naga xigaa samadu faraa ku fiiqay marka fitradu way waafaqsantay taas caqiidada ku saabsan ilaahay inuu meel walba joogo oo mid fitrada khilaafsan oo sharciga khilaafsan oo caqliga khilaafsan oo sunnadii nebiga khilaafsan oo ijmaacii culimada islaamkaa khilaafsan ee ahlu sunnaha waa caqiide laga soo minguuriye ama laga keenay waxa weeyaan kutubtii yunaanta iyo falsafadda laga keenay weeyaan oo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam boos boos aan ku lahayn laa maxalla laha min alicraab ya waxaynu sheegnay marka inay dadka qaarkood oo ay jahmiyadu kow ka yihiin oo mubtidicada ka mida iyo dadooga xaqa ka leexday iyo waddadii toosnayd rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisu mareen ka baydhay inay sheegteen faafiyeen caqiida caqiidadaa khilaafsan toosan oo sheegaysa in ilaahay meel walba daatadiisa u joogo waxaanu nidhi ilaahay jala wacalaa culuwigiisu waa saddex nooc waa culuwu qadrin wa qahrin iyo culu culu culuwu culuwu qadrin iyo culuwu qahrin iyo culuwu daat marka ahlulbidci ahlu sunnuurka isku hayaan waa culuwu daat ahlulbidci waxay aaminsan yihin ilahay inuu meel walba joogo waana qowl qabiixa waa muctaqad xun oo qofka marka loo caddeeyo inuu muctaqad xun yahay kusii adkaysta ee nusuusta kitaabka iyo sunnada waxa weeyaan diidee inkira ay culimadu sheegeen inuu ku gaaloobayo ilaahay suuliyada iyo maaragtay meelaha qashinadu yaallaan iyo meelaha dadku ay ka yeeqirsoodaan ilahay ma joogo jalla wacala daatadiisa ilahay uma joogo meelaadan naftaada u quudhaynin maxaa odhanaysaa ilahay u joogo qaarkood way fogaadeenba mubtadicada qaarkood waxay idhahdeen ilaahay jalla wacala iyo khalqigiisu waa isku mid ilaahay khalqigiisu dhex degan yahy cid kastoo khalqigiisa ka mid ilahay ku jira ya kilaabti iyo khanaasiirta ilahay ma ku jira ya waa qowl shaniica oo oo gaalnimo ah waxaa cajiib ah alxaafid abubakr alxumaydi oo risaaladan aadka u yar usuulu sunna ka qoray kamuu tegin aayadda qur-aanka ah markuu aayaadka sifaadka sheegayay alraxmaanu cala alcarshi istawa maca siqari risaala culimadu waxay idhahdeen hadihi alaaya culimada sunnadu waxay dhaheen waa mixnatu ahli lbidca mixnatu eesh ahli lbidca marka baabka sifaadka la joogo qofka haddaad doonaysa inaad ogaato inuu waddooyinka ahlulbidca haya iyo inuu waddadii ahlu sunna haya sifaadka alraxmaanu cala carshi istawaa un baad weydiinaysa yaa ilaahay xaguu jiraa horta ilaah aad caabudaysa haddii uu caqiidadii sunnada ku jawaabiyo fidrada waafaqsanaydna dee waa nabadgal hadduu intuu halkaa ka fudkudiyo u idhaa ilaahay daatadiisu meel walba u joogaani dee waa nin lumay si awgeed baa culimada sunnadu kutubtooda yaryar ee maaragta ay ka qore ee koobkooban ay ka qoreen caqiidada aayaadkaanay ka tegin bay kut ayay ku jirtaa waxay culimadu idhaahdeen waa mixnatun yumtaxanu biha ahlulbidca waxaa la mid ah marka baabka sunnada la joogo iyo qofku inuu sunna raac yahay ilaahay muxuu ku imtixaamay qofkii yidhi anigu waxa weeyaan dariiqadii nebigan haya nebigana waan jecela waxaa lagu imtixaamay qowl allahi tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum ninkan idhaha nebi maxamed baan jecela dee waxaynu eegaynaa un inuu waddadiisii raacay oo uu sunnadiisii hayo oo uu dariiqadiisii iyo hadyigiisii ku dadaalayo oo uu sharcigiisii ka doorbidayo hawadiisa iyo waxa naftu jeceshahay iyo wixii aabbayaasha laga soo gaadhay inuu ka doorbidayo inu eegayna haddii intaa uu nin ku sifaysan yahay oo intaa ka doorbidayo sharcigii rasuulka iyo sunnadiisi oo taqaaliidda culima taqaaliidda dadku ay uu kala bada kala awood badan yahay ama agtiisa kaga wan yahay dee qof waddadii hayuu noqonaya hadduu laakiin yidhaahdo nebigana waa jecelaha sunnadiisii wax khilaafsanna waan iska dhex waan iska laaqanaya oo wax walba waan samaynaya oo aanu nebigu samaynin calayhi salaatu wasalaam dee waxaynu leenahay tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabsi tarju najaata walam tasluk masaalikaha ya ma waxaad rajaynaysaa inaad badbaado adigoon waddadii lagu badbaadi lahaa haynin ina safiinata doontu laa tajri cala alyabasi meel banaano doon maraysa weli miyaa la arkay ya dooni ban ban ban maaragtay geerigo-an oo geriyaal oo waxba ka bixin weli socota maa la arkay may dooni meelba biyo yaalaan bay ku socota marka waa waxa weeyaan culimadu waxay idhaahdeen ninka sheegta nebiga sala allahu calayh wasalam jacaylkiisa aayadaasaa imtixaan oo u taalla qul in kuntum tuxibuuna allah faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum ilahi wuxuu yihi wadaday hadday rasuulkii waxaad ku tira hadday jeceshiin nebi maxamedow aniga hadday jeceshiin ku dheh haddaan nebi maxamed ahay waddadaydii iyo hadyigaygii iyo dariiqadaydii mara oo raaco ku dhega oo raad gura ilaahay wa idin jeclaan dembigiinana ilahay uu dhaafi labada faa'iido iyo labada maaragtay fadiilo ayay idin heli doontaa nacam markaa saasaanu sheeku uga tegin waxaynu tilmaannay nimankaa jahmiyada ahi inay isku dayeen ama ciddii ahlu sunnaha khilaaftay fii hada albaab inay isku dayeen inay aayaad qur'aana ay deliishadaan oo ay idhahaan waxaanu haynaa aayaad qur'aana oo sheegaaya waxa weeyaan in ilaahay meel walba daatadiisa uu joogo oy caqiidada ka deliishadeen khud qaacida yaa ikhwaan daalibulcilmigu waa ina ogaado ma jiro mubtadic muslimiinta ka mid ah oo bidco la yimi waxaanu nebi maxamed sharcigiisa ka mid ahayn ku daray ama inuu dadka diin ka dhigay isugu dayay isku dayay ilaa wuxuu deliishaday aayaad qur'aan ah ama axaadiis nebi sababtu waa maxay sababtu waxa weeye mubtadicadu waxay ka dhigan yihiin niman bidaacad iyo maaragtay xoolo xoolo suuq geynaya oo alaab iibinaya alaabta markaad iibinaysana dee wixii lagaaga gadan lahaa waa inaad waa inaad waa inaad garanayso marka waxay og yihiin muslim inaan laxba laga dhaadhicin karin haddaan la odhan qur-aan iyo sunna ku tusiyey warkaas ya marka waa inuu xagga aad ku kalsoon tahay kaa maro a dhinaca aad ku kalsoon tahay ee aad islaaday lagaaga iman maayo waa inuu kaa maro oo waxa weeyaan isku dayo inuu kugu qanciyo waxa weeyaan inuu kugu qanciyo inuu qur-aanka iyo sunnada wada waxa weeyaan warkaa uu sheegay ay tusiyeen maadaamuu og yahay qiimaha iyo qaayaha iyo qadarka uu qofka muslimka agtiisa ku leeyahay qur-aanku iyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam nebigaa yidhi haddii qof muslima lagu idhaaho dee wuu istaagayayo xaalkiisu waxaa noqonayaa samicnaa waa tacna marka waa inuu haddii laakiin uu yidha aniga mutadic ahi hadduu yidhaahdo waxaani sunnadii nebiga iyo diintiisii ka mid maaha laakiin waa diin ahaan waa laysaga wadi karaa qofna ka yeeli maayo xoole maxaa tiri diintii nebiga ka mid maaha laakiin waa iska okaya inoo sii ahay buu ka odhanaya qof walba walihaada bay culimmadu waxay idhahdeen waxay ahlu biducu masaladaa ka raacayaan ama kaga dayanayaan sheekhoodii ibliis ayay kaga dayanayaan ibliis markuu doonay inuu numiyo nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam waxa uu waxa uu u xidhay baatilkii iyo waxa weeyaan inxiraafkii iyo waxa weeyaan wixii uu doonayay inuu nebiga ku lumiyo oo uu ku dago waxa u xidhay hadalkiisii baatilkaa wuxuu u geliyey shaar wanaagsan awalan wuxuu sheegtay inuu naasix yahay ayuu sheegtay ibliis ama shaydaan wuxuu sheegtay inuu naasix yahay wuxuu tii ku daray intii kuma jooginay dhaar buu ku maray inuu naasix yahay nabiyullaahi aadamna culimadu waxay dhaheen weligiiba ma arag wax ilaahay been ugu dhaartay mana tawaqicin qof baa ilaahay been ugu dhaaranay wa qaasamahumaa inii lakumaa lamina annaasixiin ilaahay wuxuu yidhi waxa ugu dhaar ugu xagafsiiye wallaahi wanaaggiinaan ka shaqaynaya khayrkiinaan ka shaqaynaya dhib idinlama rabo saasuu dhaar ugu xagafsiiye markaasaa waxa uu ku yidhi markii uu dhaartaa dhaartay ayuu nebi aadam wuxuu ku leeyahay hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiyaa geed haddaad cunto geeri aanay kugu dhacaynoo weligaaba aada waaraysaad jiriso ta kale aada helayso boqortinimo aan iyaduna suulin oon dhammaanin waa labada meeloode bini aadanku culimmadu waxay dhahan uu jilicsan yahay haddii maanta nin magaalada ka dhex istaago oo dhaaho waxaan hayaa dawo gabowga dadka uga dawaa iyagoo dadkoodiina aanay ba inay been tahay dad badankooda waa ku jabaya leanna insaanku wuxuu jecel yahay inaanu gaboobin hadduu mid idhaa dawo geerida ka dawa aan hayaa in badanoo khaliga kamid a ku jabaysa hoose baladadijaab waa tasarur noqotahay ya leanna insaanku u jecel yahay inuu waaro oo aanu dhimanin sidaa awgeed baa ilaahay aayaadka jannada uu ugu ballan qaaday ahlu jannaha ilaahay wuxuu ka jawaabay su-aal ahlu jannu isweydiin lahaayeen oo ah talow jannada sidaa fadligaa leh ee qiimahaa leh talow ma laga dhimanaya markaasuu ilahi wuxuu uhi khaalidiina fiiha abada khalaas ishkaal baa laga saaray marka dadki weligiinba waa ku waaraysaan bu ilahi ka dhiman maysaan marka ninkii ibliis ahaa dacwada wuxuu keenay shubho uu doonay inuu nebiyullaahi aadam ku lumiyo ama ku maxa maaragtay habaabiyo oo uu shaar wanaagsan u xidhay hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla ya markaasu wuxuu kuri ma ku tus ha sidaad ku waari lahayd boqortinimo weligeed ba jirtana ku heli lahayd markaasuu nebiyullaahi aadam ilahi wuxuu yihi fadallaahuma biguruur geedkii buu tusay waana ku dagay buu ilahay yidhi hadal macsuuloo wanaagsan ayuu ku dagay culimmadu aayaadkaa waxay ka qaateen qof kastooo ahlu baatili baatilkiisa shaar wanaagsan buu xidhay ya baatilkiisa wuxuu xidhayaa shaar wanaagsan wuxuu samaynayaa magac fiican si aan dadku uga didin si aan dadku uga didin maanta maxaa la sameeyey maanta waxaa la sameeyey gaaladii xalaala wixii gaalnimo la odhan jiray magac baa loo bixiyeyo waxaa la yidhi xadaara horumar ya ilbaxnimo waa magacan fiifiican laakiin waa baabun baatinuhu fiihi araxmatu wa daahiruhu fiihi alcadab baabun daahiru daahiruhu araxma wa baatinuhu fiihi alcadab markii dadka la doonay in diintoodii laga laga saaro oo laga hor keeno waxaa la yidhi waxlaa waa qofku waa inuu xor noqdaa xoriyatulqowl uu helaa xaqiiqadan waxay tahay diintii ilaahay uu soo dejiyaa la rabaa in laga xereeyo nimankii usoo dhiila dhaansadee gaala ahaa in ummadda muslimka ah la lumiyo oo ha hablohii iyo hooyooyinkii laga saaro guryaha waxaa loo soo xidhay dacwadii noocaheed shaar ah gabadha waa in xorriyaddeedii loo soo celiyaa gabadha way dulman tahay gabadha waa inay xorriyaddeedii heshaa xuquuqdeediina hesha waa hadal dusha ka wanaagsan nimanka warkaa ku baaqaya ama reer maraykan aadaan ama kuwa ingiriis aadaan ama kuwo kaloo gaalo ahoo aymatulkufri ha noqdaan yahuud iyo nasaari dalalka iyagu joogaan in badan oo dumara ku baaba-aysa maxaa kuwa xuquuqdooda loo siin waayo wallaahi qaar baa gidarada seexda oo aan waxay cunaan helin dadka u k tegay ama ka yimi washington ama sydney weydiiya umam iyaga ka mid a waxay waxay quutaan waxyaabaha zubaalada lagu tuuro ya baasha qashinka lagu ururiyay ka urursadaan wixii cuntaan umam iyaga ka mid oo dalka u dhashay oo rag loo dumar le kuwa maxa xuquuq loo siin waayo inta kuwa muslimiinta xuquuqdoodii la raadinay hadday baashu run tahay waa bahraj waa waa been laysu sheegay gaale waxay ogaatay qofka muslimka ahi meesha uu ka unkamo ee tarbiyada koowaad uu ka soo qaataa inay guriga tahay dabadeedna waxay u dhiila dhaansadeen oo awooddeedii isugu geeyeen inay dumar diin la-aan u saaraan markaa iyaga diintoodii ka xoreeyaane laydhaa idinka wax weeyaan inaad xijaab qaadataa waa dib u dhac inaad gurigaaga fadhidaa waa dib u dhac xuquuq baa kaa maqane xuquuqdaadii doono hooyadii marka inta banaanka loo saaro siminara loo qabto wixii la doono lagu hadlo ee wixii la doono loo sheego wax iyo wax baatil iyo kufri iyo gaalnimaha loo sheego waxay noqonaysaa berri ka maalin ilmahay tarbiyaysaana dee inuu soo baxo isagoo ama iyada lamida ama ka daran bal car waxaad soo heshaa waa cajiibe diin dumarka waxa ay isku dayeen gaaladu inay ka xoreeyaan diintoodi balcar waxaad soo heshaa shay suuqa lagu iibiyo shayada la xayeysiiye kamid oo nin lagu xayeysiinayo waa naadir hadduu jirana shay kasta gabar qaawan baa kusoo waran xorriyadda lala doonayaa waa in kabaa dacaskaa iyo saabuunta iyo saliidda lagu xayeysiiyo intaasaa lala doonaya sharafteeda in lagu ciyaaro iyo cirdigeeda waxaan hadalka uga socdaa ila galay qofka baatilka wadaa baatilkiisa wuxuu u xidhayaa maxay shaar wanaagsan si aan dadku uga yaacin waana sunno ay ka dhaxleen ahlu baatilku shaydaan iyo ibliis ay ka dhaxleen sida aynu tilmaanay nimanka jahmiye la ydhahaa markay dooneen inay caqiidadan faafiyaan aayaad qur-aanay isku dayeen inay inay adilo ka dhigtaan aayaadka waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka xalay sheegnay wa huwa aladi fi samaayi ilaahun wa fi lardi ilaahun wa huwa alxakiimu alkhabiir waxaanaynu nidhi aayaddaas macnaheedu ma aha ilaahay samadana wuu joogaa dhulkana wuu joogaa daatadiisu maaha ee macnaha aayaddu waxa weeye wa huwa aladi fi samaayi macbuudun wa fi lardi macbuudun wa huwa alxakiimu alkhabiir ilaah waa bimacnaa macbuud waa allaha samadana lagu caabudo arladana lagu caabudo marka isma diidayso in ilaahay samada lagu caabudo iyo in arlada lagu caabudo iyo inuu khalqigiisa ka sarreeya isma diidayso saasay culimmada islaamku ku fasireen qaatibatan dhammaantood aayaddaas waxaa la mid ah aayadda qur-aanka ah ee suuratul ancaam ku jirta ilahay ui wahuwa allahu fi samaawaati wa fi lardi yaclamu sirakum wa jahrakum waxay dooneen in idhaan aayadda macnaheedu waxa weeye wahuwa allahu wahuwa isagu iyo allahu ilaahay weye fi samaawaati samaawaadka ayuu ku sugan yahay wa fil ardi arada ayuu ku sugan yahay sidaa inay dhahaan ma doonayaan laakiin bal waxaad eegtaa aayaddaasi waxay culimmadii islaamku ku fasireen waxa weeyaan hadda bal u fiirso waxa ay tafsiirka aan soo naqlin doono oo aan ka soo naqlin doono xaafid ibnu kathiir raximah allahu raxmatan waasica waa sidii ay ku fasireen saxaabadii u fahmeen saxaabadii rasuulku taabiciintii atbaacu taabiciintii aimadii islaamku siday u fasireen aayadda qur-aanka ah buu soo khulaasaynaya caalimka ledha ibnu kaiir bal hadalkiisa dhegeyso wuxuu yihi aayaddaa markuu sheegayay ikhtalafa mufasiruu hadihi alaayati calaa aqwaalin culimmadu aayaddan tafsiirkeeda aqwaal kala duwan bay isugu khilaafeen bacda itifaaqihim markay isku waafaqeen kadib calaa inkaari qowli ljahmiyati aluwal alqaa'iliina tacaala llah tacaala can qowlihim culuwan kabiira biannahu fi kulli makan culimada islaamku aayaddan qur-aanka tafsiirkeeda saddex qowl ayay isugu khilaafeen waa markay isku waafaqeen kadib inaan hadalka jahmiyadu ay sheegeen ee odhanaya ilaahay inuu meel walba joogo inaanay aayaddani ku tisinaynin markay culimada islamka isku waafaqeen kadib hadalka haddaan si kale u dhigo ibnu kaiir wuxuu leeyahay culimada islaamku waxay isku waafaqsan yihiin aayaddani jahmiye hadalka ay sheegteen ah ilaahay inuu daatadiisa meel walba u jooga inaanay ku tusinaynin beenna ay tahay hase yeeshee qaabkee aayadda loo fasirayaa aqwaal baa ku sugane waa kuwana dhegeysi ku leeyay waadix nacam xaytu xamalu laayata calaa dalik falaasaxu min alaqwaali ikhtalafa mufasiru hadihi alaaya calaa aqwaalin bacda itifaaqihim calaa inkaari qowli ljahmiyati alwal القائلين تعالى عن qولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان حيث حملوا الآية على ذلك فالأصح من الأقوال أقواaشha aيadan تفsيirkeeda ku jira ka ugu صحيiحsani waxa weeye أنه المدعو الله في السماaواaت وفي الأرض أن يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية mن في السماaواaت وmن في الأرض aيadda تفsيirkeeda qowlka ugu صحيiحsani siduu iبن كثيir rajaxaya wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa ilaaha laga caabudo ee ay waxidayaan ee ay ilaahnimada u qirayaan ee ay baryayaan cidda samaawaadka iyo dhulalkuba ku sugan maarata wa yusamuunahu llaha ilaahna ilaahnimana ay u ictiqaadsan yihiin wayadcuunahu raqaban warahaban cabsi iyo rajo ay rajey cabsi ay ka cabsanayaan cadaabkiisana way way way baryayaan rajo ay rajaynayaan raxmadiisana way way way baryayaan ilaa man kafara wayusamuunahu allaha wayadcuunahu raqaban warahaban ilaa man kafara min aljini wal-ins sidaa waxaa ka duwan oon ilaahay ilaahnimo u qiraynin oo samaawaadka iyo dholka ku cidda samaawaadka iyo dholka ku sugan waxaad ka reebaysaa buu leeyahay ciddii jin iyo insiga gaalowday wade kuwaas ilaahay ilaah ilaahnimo umay qirin wa haadihi alaaya buuri calaa hada alqowli sidaa marka lagu socdo wax ka qowlihi tacaala bay la mid tahay wahuwa aladii fi samaa'i ilaahun wa fi lardi ilaahun ay huwa ilaahu man fi samaa'i wa ilaahu man fi lardi wacalaa hada yakunu qowluhu yaclamu sirakum wa jaarakum khabaran aw xaalan soo ma aragti wuxuu leeyahay aayaddani waxay la macno tahay aayadda horeynu sheegnay macnaheeduna wax weeyaan wa huwa allahu wahuwa allahu fi samaawaati wa fi lardi ilaah waa ilaa ilaahay waa ka lagu caabudo samaawaadkiiyo dhulalkaba ee ilaahnimo loo tirsan yahay ee ay caabudayaan cidda samaawaadkiiyo dhulka ku sugan ee muuminiina marka laga reebo jiniyeysi ciddii gaalooday marka waxay isku mid yihiin calaa hada alqowl aayaddii hore wahuwa allahu fi samaawaati wa fi lardi yaclamu sirakum wajar yaclamu sirakum wajaarakum marka calaa hada alqowl waxay noqonaysaa xaalo oo sidee loo macnaynaya aayadda waxaa la odhanayaa xaal ama khabar baa laga dhigaya wahuwa allahu fi samaawaati wa fi lardi xaala kownihi yaclamu wuu og yahay sirakum wa jahrakum fi samaawaat wixii aada siraysataan iyo waxa aad muujisataan bana waa ogyahay marka ama khabar baa laga dhigaya ama xaal buu leeyahay taasi waa qowl qowlka labaad waxa weeyaan buu leeyahay qowlkaa markaan waxba ugu sugan jahmiyo waxba uguma sugno alqowl الثاني waxa weyaan bu le ana اlmuraada anahu اllahu اladii yaclamu ma fi samaawaati wama fi اlardi min siri wajaari aayadda taqdiim iyo taakhiir baa ku suganoo waxaa laga dhigayaa wahuwa allahu ya wahuwa allahu fi samaawaati wa fi lardi yaclamu sirakum wajaarakum fi samaawaati wa fi lardi waxay ku tacaluqaysaa buu leeyahay yaclamu oo muxuu macno markaa noqonaya wahuwa allahu isa allaha ilaahay waa allaha la caabuday xaq lagu caabudo yaclamu waa ogyahay sirakum wixii aad siraysataan iyo wajahrakum waxaa lamaata kor u qaadaan ee dadka aad muujisataanba wixii aad qarsataan iyo waxaad muujisataan waxaad kor u tidhahaan iyo codoos tidhahaanba ilaahay waa ogyahay fi samaawaati siriga iyo jara waxaad siraysiraysan ama la jaraysaan ama samaawaadka ha ka dhacaan ama dhulka ha ka dhacaan waadix soo markaa أن المراad أنh الlه الdي yعlم ma fي السmاwات ma في الأرض min sr وjhr fykuن qwlه yعlم متacalقa بqwlه في السmاwات وفي الأرض تqديrه وهو الlه yعlم sirكم في السmاwات وفي الأرض وyعlم ilahy waa ogy ma tgsibuun taasina waa qwl labaad isna waa qwl mstaqima qowlka saddexaad waxa u leey waxay yidhahan culimadii sunadu aayaddaasi waxaa tafaasiirta ay culimadii sunadu saareen kamida inay macnaheedu tahay alqowl thalith ana qowla wahuwa allahu fi samaawaati waqfun taaman aayadda waqfi baa ku jira oo waqfigu waa maxay waxaad odhanaysaa wahuwa allahu fi samaawaati halkaasaad isku taagaysa wahuwa isagoo allahu allaha la caabudo wey fi samaawaati xaala kownihi uu fi samaawaati ama wahuwa ilaahay allahu ay ilmacbuudu ka la caabudo fi samaawaati samaawaadka lagu caabudo wey ya waa waqfi tam halkaas dabeedna waxaad odhanaysaa wa yaclamu ilaahay waa ogayay sirakum iyo wajahrakumna fi l ardi sirtiin iyo jahrigiina aad dhulka ku samaynaysaana ilahay waa ogay waana sida ibnu jariir uu doortay ibnu jariir waa sheekh mufasiriin soo ma mufasiriinta ahlu sunnaha sheekhoodii weeyey wa qowluu yaclamu maa tagsibuuna macnaheedu wuxuu noqonayaa jamiica acmaalikum khayraha wa sharihaa buu ilahay ogay markaa saddexdaa qowl marka aada eegtona wax daliili ahlubidaca aayaddaana ugu musqula saddexda qowlba waxay waafaqayaan aayaadkii qur-aanka ahaa iyo axaadiistii nebiga iyo aqwaashii saxaabada iyo aqwaashii aimada culimada ee aynu sheegnay sheegaysa in ilaahay daatadiisa khalqigiisa uga sarreeyo cilmigiisa xeesha dheerna dhammaantood uu kula socdo mafhuum matay warkaas nacam waxay qabsadeen oo kale nimankaasi intaanan aayaddaa ka bixin waxa uu yidhi sheekha la yidhaahdo ama caalimka la yidhaahdo xarb ibn ismaaciil alkirmaani laba boqol iyo sit sideetanki hijri ayuu dhintay waxa uu yihi fain ixtaja muxtajun fain imaam axmed bu kasoo ayuu ictiqaadkiisa sheegayaa deedna wuxuu yihi fain ixtaja iyo culimadii sunnada ay ictiqaadkoodii ayuu sheegaya muqadimada wuxuu ku leeyahay raximah اllah wuxuu leeyahay hada madhab aئmaة اlcilmi وaصxaabi اlأhri وahli الsunati almacruufiina biha almuqtadى bihim fiha min ladun aصxaabi الnabiy sal s ilى ywmina hada وأdraktu man adarktu min culamaaءi ahli اlciraaqi واlxijaasi والshami waغayrihim وaغayrihim عalayha faman wuxuu leeyahay waa yani waxaan halkan ku sheegayaa caqiidadii a'imadii cilmigu ay haysteen iyo ahlu sunnihii iyo dadkii aharka lagu yaqaana macruufiinta ku ahaa ee lagu dayay inay kheyrka lagaga daynaya laga soo bilaabo saxaabadii rasuulka ilaa maalinta aan noolahay waana tii aan kasoo gaadhay buu leeyahay caqiidadani culimadii aan soo gaadhay ama reer ciraaq ha noqdaan ama reer xijaas ha noqdaan ama reer shaam ha noqdaan ama keyrkood ha noqdaan marka wuxuu yidhi fain ixtaja markuu sheegay wahuwa yaclamu maa fi samaawaati sabci wamaa fi lardayn asabci wamaa baynahuna ilaah inuu wax kasta oo samaawaadka wax kastoo samaawaadka ku sugan iyo wax kastoo arada ka dhacayaba inuu ilaahay og yahay oo tafaasiisheeda iyo ijmaalkeedaba ilahay oya wax ka maqani aanu jirin markuu sheegay ilaahay inuu dadka ogyahay acmaashooda iyo waxay samaynayaan ilaahay inuu ogyahay khalqigiisa wax ka qarsoonan jirin bal ilaahay inuu ogyahay yani waxa weeyaan tafaasiisha ugu daqiiqsan ee khalqigiisa ka dhacaysa dhexdooda markuu sheegay kadib ayuu wuxuu yihi wa huwa cala alcarshi fowqa samaai saabica ilaahay carshiguu ka sarreeyaa daatadiisa uga sarreeyaa toddobada samana waa ka sarreeya carshigaas wuxuu yihi fain ixtaja muxtaj